بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalnimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaami oo bixiyey waraysi xasaasi ah kaga hadlay jihaadka sii xoogeysanaya ee ka socda mandiqada saaxilka qaaradda afrika sida wadamada maali iyo burkina faso warbixin ayaan soo gudbin doonaa booliska dowladda bakistan ayaa amar lagu siiyey inay soo xiraan camraan khan ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaas oo loo haysto arrimo musuq maasuq iyo taageerayaashiisa oo bilaabay inay ka dhiidhiyaan mucaaradka waddanka nigeria ayaa kasoo horjeestay doorashooyinkii madaxtinimada ee dhowaan uu ku guuleystay xisbiga talada haya madaxweynaha waddanka koonfurta suudaan oo shaqada ka eriyay laba ka mid a wasiirada muhiimka ah ee kasoo galay dhanka mucaaradka qodobadaasi wixii soo korreeyaad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka amiirka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaami ayaa bixiyey waraysi xasaasi ah oo kaga jawaabay su-aalo uu weydiiyey saxafiga wasiim nasri oo ka mid ah falanqeeyayaasha arrimaha jaamaacadka jihaadiga ah su-aalaha oo ah kuwa tobaneeye ah ayuu amiirku si waafiya kaga jawaabay wuxuuna soo hadal qaaday xaaladaha wadamada jihaadka uu ka socda ee mandiqada saaxilka qaaradda afrika iyo deegaanada maqribul islaami oo ka mid yihiin wadamada aljazaa'ir iyo maali haddaba waraysiga ayaa u dhacayay sida tan في إصدار الأندلس لأبي ياسر الجزائري isdaar ay andalus bahisay ayuu abuyaasir aljazaa'iri ku booriyey in dib loogu laabto howlgallada militari ee ka dhanka ah nidaamka aljazaa'ir kadib markii aad in muddo ah arrinkaas joojiseen si loo taageero dibadbaxyada shacbiga arrinkaas fashil miyaa lagu sifeyn karaa فهل تعتبرون أنه فشل؟
معلوم أن الحكم القائم في الجزائر هو حكم كافر مرتد waxaa la wada og yahay in xukunka ka jira waddanka aljazaa'ir uu yahay nidaam kaafir murtad ah iyo militari keligiitalis ah oo loo carooday ku xadgudbay xaqa alleh ee xukunka iyo sharci dejinta iyo xaqii shacabka ee xulashada madaxtinimo iyo hogaamiyaal waxay xubnaha nidaamkaasi ku tunteen khayraadka ummadda oo ay u adeegsadeen maslaxadooda shakhsiyadeed iyo midda qoysaskooda waxaana xaq iyo cadaalad ah shacabka reer jazaa'ir inay ku kacaan oo ay ku kacdoomaan allah mahaddiis waxaa ah in sannadihii ugu dambeeyey reer jazaa'ir la soo baxeen soo jeed iyo baraarug dhacdooyinka shacbiga ah ee leh noocyada kala duwan waxaan ula jeedaa kacdoonka ma ahan ah kuwa ka go'an ama laga sooci karo sooyaalkii taariikhiga ah iyo kuwa hadda jira xaaladda jazaa'ir ma ahan mid bilow ah wakhti xaadirkan balse waxa ay muujinaysaa sida uu yahay iska hor imaadka shacabkan qiimaha badan uu ka wado dhulkaasi wixii ka dambeeyey markii ay salbiyadda faransiisku soo degeen wixii ka horreeyey muddo ka badan laba qarni kuwaasoo isku dayey inay shacabkan soo jireenka ahaa ka siibaan isirka caqiido iyo midka ilbaxnimada intii uu socday loolankaasi islaamka iyo kuwa xambaarayba waxay soo ahayeen kuwo damiirka u ah ummadda marka ay gilgilashadu dhacdo laga soo bilaabo amiir cabdulqaadir la soo gaaro raggii jimciyada culimmada ilaa raggii iyaga uga dambeeyey midka garanaya xaaladaha cajiibka ah ee ay soo martay taariikhda asalka ah ee reer aljazaa'ir waxa uu og yahay in shacabkani uu yahay mid la soo noolaa sharafta iska diida ciriiriga iyo duliga kana dhiidhiya dulmiga sidaa awgeed nidaamka militariga ah ee dagaalka kula jira allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uma qorna inuu sii dhisnaado ama uu si joogto ah u shaqeeyo allah idankiis dhammaadkiisa ayaana noqon doona sidii ay ku soo afjarmeen gumaystayaashii hore iyaysan idinkedinin awoodda uu muujisanayo iyo xaaladda amni iyo midda militari ee uu wax ku maamulo arrinkaasna wax kama bedeli doono habka uu ku socdo dagaalka arrinkuna waxa uu ku xiran yahay oo keliya wakhtiga kadibna allah idankii wuxuu xaalku u soo wareegi doonaa danaha kuwa taagta daran ee ka midka ah wiilasha ay dhaleen shacabkan mujaahidiintuna waxay dib u soo ceshan doonaan suntida dagaalka sunnada alleh waa mid sugan oo aan isbedelin wuxuuna allaha kitaabkiisa casiiska ah ku
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ومعلوم أيضا waxaa sidoo kale la wada ogyahay in kacdoonada shacbiga ah ee ka jira caalamka ay tan iyo taariikh ahaan soo ahaayeen kuwo leh dabeecad isbedbedesha oo gadgudoonkoodu badan yahay waxay u dhexaysaa awoodda iyo dacfiga mar ayay isfidisaa halka xiliyada qaarna ay isa soo koobto kadibna waxay soo ceshataa awooddeeda muhiimadda ku jirta arrimahan oo idil ayaa ah in mujaahidiintu ku sugnaadaan mabaadi'dooda ilaashadaan jiritaankooda ayna isku maamulaan qorshahooda iyadoo aysan kaflad kaga jirin waaqica iyo isbedbedelkiisa ilaa uu ka dhaco nidaamka murtidka ah xukunka allena ka sare maro dhulka aljazaa'ir ama aan halaagsanno
السؤال الثاني كيف توصفون تمدد التنظيم أكثر فأكثر جنوبا su-aasha labaad maxaad ku tilmaamaysaan isfidinta sii ballaaranaysa ee jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ee ka tirsan ee ka tirsan tandiimka ay ka wado koonfurta mase jiraan horumaro aad ka sameynaysaan gobollo cusub oo mandiqada ah dhanka kale iyadoo aan loo eegin dhanka caqiidada ee isballaarintaasi ma u yeelaysaan xad uu ku koobnaado dagaalka adinkoo taxgelinaya waaqaca militariga iyo kan siyaasadda له حدا أو حدودا مراعاة للواقع العسكري والسياسي الحمد لله المجاهدون في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بحسن أخلاقهم mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin sabab ku aadan wanaagsanaanta akhlaaqdooda dhabnimada camalkooda sal adeega caqiidadooda sugnaantooda iyo ku adkaantooda cadowga iyo halka ay gaarsiisan tahay saafinimada jihaadkooda guulaystay ayay allaha fadligii ku sare mareen tamkiinna ku heleen waxayna sidaasi ku noqdeen kudayasho ay fiirsadaan dhallinyarada mandiqadda iyo odayaashooda kuwaasoo uu ka soo burqanayo jahiidka saxda ah nuurkiisana uu iftiiminayo dareenkooda jamaacada nusratul islaam walmuslimiin magaceeda ayaa muujinaya waxa ay tahay mashruuceeda iyo ahdaafta ay leedahay waa jamaaco ka kooban wiilasha muslimiinta ah ee ku dhaqan afrika iyo caalamka oo dhan ayna gaalada ku soo xadgudbayeen tobannaan sano waddanka maali iyo kuwa deriska laahna waa qayb aan ka go'in ummadda muslimka ah waxa uu islaamka soo galay muddo dheer ka hor waxaana qaatay shucuubta dalalkaas iyo qabaa'ilkeeda oo leh jinsiyado iyo luuqado kala duwan waxayna dhammaan ku wada noolaayeen dhulalka iyaga oo ah walaalo isjecel ilaa ay ka soo duuleen saliibiyiinta oo soo qaaday xamlaad kirishtaamayn ah oo aan waxba u reebin waxay kala geeyeen xamladahaasi isku duubnidii muslimiinta waxay kala geeyeen safkooda dhexdooda ayayna ku beereen fidno colaado iyo inay isku caroodaan iyaga oo ay mooganaantu haraysay ilaa ay ka noqdeen daa'ifooyin iyo kooxo isdagaalsan maantana waxaa la gaaray xilliga ay ummadda ka kici lahayd burburka xilli ay istaageen wiilasheeda mujaahidiinta ah ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee maali iyo kuwa la midka ah ee jamaacaadka dacwada iyo jihaadka ee waddamada muslimiinta kuwaas oo go'aan ku gaaray nusraynta islaamka iyo muslimiinta meel walba ay joogaan si ay dadku u noolaadaan nolol sharaf badan una ammaan helaan dhulalkooda kaas ayaa ah hadafka jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin islamarkaana dadaal walba ku bixinaya siday u guulaysan lahaayeen iyagoo aan degdegsan kaadsiimadana uu heshanaya
ودون استعجال ولا تهور والله ولي التوفيق السؤال الثالث su-aasha saddexaad waxaa muuqataa in sii socoshada tandiimka ay ku xiran tahay sii socoshada jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ma u taxgelinaysaan in ay tahay mid istaraatiiji ah maadaama ay guulaysatay tajrubadaasi ma samayn doontaan dhismayaal isbarbar socda oo lala yeesho hogaamiyaasha militariga sida tusaale ahaan wadamada togo iyo beniin في توغو والبنان مثلا نعم تعتبر الخطة والاستراتيجية التي اعتمدتها قيادة القاعدة الأم haa waxaa lagu tirin karaa qorshaha iyo istiraatiijiyada ay ku tiirsan tahay alqaacidada guud inay guulaysatay ilaa xad aan dhoweyn heerkiisana kuma eka oo keliya in loo tiiriyo alqaacidada maqribul islaam ama faracyada kale kanina waa fadliga alle isaga ayaana ku mahadsan naguna galladay astaamaha guushaasi ee mandiqada saaxilka iyo saxrahana waxay muujinayaan korarka dhallinyarada qabaa'ilka iyo odayaasha ku soo biiraya camalka jihaadka ah baycada ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin dhowaan la galeen qabaa'ilka azawaaq waxa ay daliil u tahay arrinkaasi aniguna waxaa annaga oo allaha kaashanayna ku soconaynaa waddadan ilaa aan si dhammaystiran u xaqiijino ahdaafteena cadowga jinsiyadaha kala duwan lehna uga ceyrino dalalkeena xukunadana aan uga turno kuwa maamulada xooga ku haysta ugana horleecino ummadda arrinkaas ayaana ku socon doonnaa si aan amni iyo nabad uga hirgelino deegaanada ay ka jiraan murannada iyo loolannada ahliga ah waxaan ka shaqayn doonnaa sidii aan u xaqiijin lahayn cadaaladda iyo sinaanta qabaa'ilka iyo isirka waxaan allah haddii uuna waafajiyo mandiqadaasi ka hirgelin doonaa xarako ka shaqaysa horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo wixii la mid ah
في هذه المناطق الشاسعة وبالله التوفيق السؤال الرابع كيف توصفون التمدد في بوركينا فاسو su-aasha afraad maxaa lagu sifayn karaa isfidinta dalka burkina faso iyadoo ay idinka mid yihiin kooxo aan awaamirtiina u hoggaansamin حيث من المعلوم أنه يوجد في صفوفكم عناصر وكتائب غير منضبطة أقول الحمد لله لا يوجد في صفوفنا عناصر ولا كتائب متمردة كما تقولون waxaan leeyahay ilaahay mahaddiis ma jiraan canaasiir ama kooxo ka tirsan ciidamadeenna oo fallaago ah sidaad adiguba hadalka u dhigtay haddii ay ahaan lahaayeen burkina faso ama goob kale arrimaheennu ilaahay fadligiis aad ayay u wanaagsan yihiin sharciga rabbigeena casa wajalla ayaana xukuma walaaltinimada iimaanka ayaana kulmisa ballankii aan ku galnay inaan ilaahay dartiis u jihaadno ayaan isku keen xira intaan ognahay walaalaha ka jihaadaya burkina faso ma jirto cid ay ku xadgudbeen balse waxay muddo kooban gudaheed hoy iyo harsiimo u diideen cadowgii gaalada ahaa halbowlayaasha ayayna ka gooyeen ilaa uu maamulka fulayga ah ee halkaasi ka jira ku dhaqaaqay inuu xoog ku askareeyo dadka shacabka ah sidoo kale uu gurmad u dirsado caloosha shaqaystayaasha ruushka ee fagnad marka waxa idinla gudboon inaad iska hubisaan wararka iyo macluumaadka aad dadka u gudbinaysaan sidaas aad sheegtay sax ma aha walaaluhu dhowr jeer ayay ugu baaqeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan maali iyo waddamada la deriska ah inay garab siiyaan mujaahidiinta waxaa jiray baaqyo guud oo muslimiinta si caam ah loogu jeediyey sidoo kale waxaa jiray baaqyo gaar ah oo loo diray qabaa'isha waaweyn sida qabiilada bambara fulana sanqaay duuqoon dawaariqa carabta iyo qaar kale waxaana ilaah mahaddiis in baaqyadaasi ay miro dhaleen ilaa haddana dadku way soo ajiibayaan sidaa oo ay tahay saaxada jihaadku aad ayay u ballaaran tahay waxayna u baahan tahay kaalmo iyo gurmad dheeri ah haddii ay ahaan lahayd rag maal ama hub iyo dhammaan nooc walba oo gurmad iyo taageero ah waa saaxo aad u soo kobcaysa oo aanan ka muhiimad yarayn saaxaadka kale uu jihaadku ka socdo sababtuna waa inay tahay dhul uu aad looga helayo bulsho baaxad leh iyo khayraad aad u fara badan waxaa intaasi sii dheer halka uu ku yaallo iyo juqraafi ahaan aad muhiim u ah sidaas daraaddeed waxaa maanta arkaynaa in awoodaha caalamka ka jira ay ku loolamayaan sidii uu mid waliba awooddiisa ugu baahin lahaa waddamada afrikaanka ah haddaba waxaa muslimiinta caalamka dhammaantood looga baahan yahay inay u soo degdegaan taageerida dhan walba ah oo ay u fidinayaan dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ee dhulkan ka howlgala waa nooc walba oo gurmad iyo taageero ah haddii dhaqdhaqaaqyadaasi jihaadiga ah si xoogan loo taageero wuxuu ilaahay idinkiisa saameyn wanaagsan oo aad u weyn ku yeelan doonaa muslimiinta meel walba oo ay caalamka ka joogaan الدعم والإمداد فسيكون لها بإذن الله إن تم دعمها بقوة عظيم الأثر على عموم المسلمين في العالم بأسره السؤال الثامن su-aasha sideedaad tan iyo markii aad dhisteen imaaradiina bayaanaadkiinii ugu horreeyey aad soo saarteen oo ay xigeen bayaano kale oo ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin loolanka aad kula jirtaan faransiiska waxaad ku soo koobteen mandaqada saaxilka afrika arrintaas ma lagu tilmaami karaa fariin siyaasadeed oo aad faransiiska u direysaan suurtagalsi ma tahay inaad fasiraad ka bixiso يمكن أن تسترسلوا في تفسيرها
قادة الغرب مستكبرون madaxda reer galbeedku waa kuwo aad u kibir badan waxay weli u xiise qabaan taariikhdoodii gumaysi ee foosha xumay waxay moogan yihiin in wakhti la isbedelay xilligii bulshooyinka la gumaysan jirayna uu dhammaaday iyo in bulshooyinku ay fahmeen cashiradii qaraaraa ee ay ka barteen gumaystayaasha islamarkaana aysan hadda dadaal u yaraysan doonin sidii ay isaga caabin lahaayeen kuwa soo duuliyaasha ah dhulkoodana uga cayrin lahaayeen xitaa haddii ay arrintaasi ku keenayso inay dhammaadaan oo kulligood la laayo arrimahaas waa waxa maanta ka taagan inta badan waddamada afrika halkaas oo ay ku faaftay nacaybka loo qabo faransiiska ayna ugu dambaysay faransiiskii laga ceyriyey burkina faso kadib markii horey looga ceyriyey maali inkastoo ay caddahay ahdaafta jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta haddana madaxda faransiiska iyo waddamada reer galbeedku shartooda nagama aysan daynin welina waxay furaha kula jiraan arrimaheena noo gaarka ah sidii in waddamadeennu ay weli yihiin deegaano ay iyagu gumaystaan oo kale arrintaa waxay caddaynaysaa in aragtiyadii gumaysiga ay weli saameyn ku leeyihiin istiraatiijiyadaha iyo kaartooyinka madaxda reer galbeedka ilaahayna run buu sheegay markii uu yidhi وهذا دليل واضح على هيمنة عقلية الاحتلال والاستعمار على استراتيجيات وخطط قادة الغرب وصدق الله العظيم إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
caalamul yowm ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo ah laba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim mujaahidiinta ka howlgala galbeedka qaaradda afrika ayaa weerar xoogan oo jidgal ah la beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan maleeshaadka dowladda dabadhilifka ah ee maali weerarkan kamiinka ah oo si gaar ah uga dhacay wadada isku xirta deegaanada naara iyo marja ee wilaayada kolikora ayaa lala beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan xukuumadda maali waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo maleeshaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee bomaco war qoraal kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta oo ay faafisay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi jidgalka ah oo u dhacay si heer sare ah lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii weerarka la kulmay war-saxaafadeedka mujaahidiinta maali waxaa dhanka kale lagu sheegay in dagaalkaasi ay sidoo kale kusoo khanimaysteen hub iyo saanad ciidan oo ay ku jireen ilaa lix qori oo ah nooca loo yaqaan kalaashinkoofka oo ay meedaanka dagaalka kaga carareen ciidamada xukuumadda maali halka ay gubeen afar gaari oo nooca kuwa ciidanka ah sawiro ay faafisay azallaaqa islamarkaana la socday bayaanka waxaa lagu arki karaa mujaahidiinta oo ku taqadumaya maleeshaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee maali iyo khanaa'imta ay ku soo furteen howlgalkaas waa mid ka mid ah weerarada ay wadaan ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka dhanka xukuumadda dabadhilifka ah ee maali musuq maasuq aada u baahsan ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda sacuudiga oo ah nidaam ay majaraha u hayaan qoyska aala sacuud saraakiil ka tirsan maamulka uu fadhigiisu yahay riyaad ayaa shaaca ka qaaday kiisas musuqmaasuq ah oo aad u ballaaran kuwaas oo ay ku lug leeyihiin diblomaasiyiin xubno ka mid ah hay-adaha ammaanka iyo ganacsadayaal sacuudiyaana wakaaladda wararka u faafisa sacuudiga ayaa daabacday in kiisaskaasi musuqa ah loo gudbiyey hay-adda waxay ugu yeeraan la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoona durba bilowday baaritaanada kiisaskan hay-addan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in baaritaanada kiiskan ay si gaar ah diiradda ugu saari doonto bixinta fiisaha shaqada nidaamka fiisa bixinta ayaana la sheegay in uu yahay kan ugu daran ee loo haysto musuqa kadib markii uu xarumahaasi harqiyey laaluush badan waxayna intaa ku dartay inay xireen laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha waxayna saraakiishaasi ku kala sheegtay in midka koowaad uu yahay sarkaal ka tirsan ilaalada maxkamadda ee booliska riyaad halka sarkaalka kalena uu ka tirsan yahay waxay ugu yeeraan howlgalka gaarka ah kuwaas oo ay hay-addan sheegtay inay qirteen inay saxiixeen ballanqaad lacageed oo dhan saddex iyo labaatan milyan oo riyaalka sacuudiga una dhiganta lix dhibic hal milyan oo doolarka maraykanka ah lacagahaas oo loogu talagalay bay tiri maalgashayaasha falastiiniyiinta waxayna hay-addani sheegtay in xubnahani ay laaluush ahaan u qaateen lacag dhan lixdan milyan oo riyaal una dhiganta shan iyo toban dhibic sagaal kun oo doolarka maraykanka ah dhinaca kale dowladda sacuudiga ayaa shicnadihii ugu horreeyey oo gurmad ah gaarsiisay waddanka ukrain taasi oo ay dhowaan ballan qaaday xukuumadda uu fadhigeedu yahay riyaad ilaa saddex diyaaradood ayaa ka duulay garoomada diyaaradaha ee sacuudiga sida ay soo warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee sacuudiga kuwaas oo siday shixnado gargaar oo dhan soddon tan oo deeq ah waxayna diyaaradahan saldhigteen garoonka pulan oo u dhow xuduudka waddanka ukrain sacuudiga ayaa dhowaan shaaciyey in uu boqolaal milyan oo doolarka maraykanka ah ugu yaboohay dowladda ukrain taasi oo qayb ka ah dadaalada ay riyaad ku doonayso inay ku horumariso dadka yukraaniyiinta ah dowladda bakistan ayaa weerartay guriga ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaas ninka lagu magacaabo cimraan khan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumaddii talada kala wareegtay ciidamada booliska ee dowladda bakistan ayaa xoog ku galay guri uu degan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaas kuwaas oo ujeedkooda u ahaa inay xabsiga u dhaadhiciyaan cimraan khan ilawareedyo rasmi ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee anaadool ayaa sheegay in rag ka tirsan ciidamada booliska oo laga diray caasimadda waddankaasi ee islaamabaad ay soo gaareen magaalada laahoor ee dhacda waqooyi bari ee waddanka bakistan halkaas oo ku yaal guriga uu degan yahay cimraan khan muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada booliska oo gurigiisa kala baxaya ra-iisul wasaare cimraan khan oo xukuumadda talada hayse ay ku eedeysay gaar ahaan iibsiga hadiyadaha ay sheegeen inay qaranka ugu deeqeen madaxda ajanabiga ah ra-iisul wasaare cimraan khan ayaa tan iyo markii uu xilka ka degay waajahayay culaysyo siyaasadeed oo uga imanayay xukuumadda waxaana dhowr bilood ka hor uu ka badbaaday iskuday dil ah xilli uu ka qaybgelayay mudaaharaad uu majaraha u hayay kaas oo looga soo horjeeday hanaanka maamul ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda islaamabaad ugu dambeyntiina dowladda ruushka ayaa guulo ka sheegatay dagaalada ka socda waddanka ukrain ee ay kula jiraan ciidamada militariga kiyev oo iska difaacaya gulufka dagaal ee uga yimid xukuumadda moscow wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa war ay goordhow soo saartay ku sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka magaalada bakhmuud oo ah halka ugu adag ee ay dagaaladu ka socdaan ay ku jebiyeen ciidamada militariga ee kiyef moscow ayaa sheegtay in dagaaladaas ay ku dileen shan boqol oo askari oo ka mid ahaa ciidamada dowladda ukrain kuwaas oo difaaca kaga jiray magaalada bakhmuud halka ay dagaaladaasi sheegeen inay ku gubeen tobanaan gaadiid oo kuwa dagaalka ah waa sida ay hadalka u dhigeene sheegashadan ka soo yeertay dowladda ruushka ayaa kusoo beegmaysaa xilli dagaal aad u xoogan uu ka socdo duleedka magaalada bakhmuud oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada labada dowladood walow aysan jirin natiijo wax ku ool ah oo ay labada dhinac ka soo hoyeen dagaalka ka socda duleedka baakmuud xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha dhexe ee caalamul yoom ayaad degeysanaysaan wararka ka imaanaya waddanka nigeria ayaa sheegaya in doorashooyinkii dhowaan lasoo gabagabeeyey iyo natiijada lagu dhawaaqay ee ka caraysiisay kooxaha mucaaradka ah musharaxii u tartamayay xisbiga talada hayo oo lagu magacaabo bolo axmed ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashooyinka guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in musharaxan uu helay dhibic milyuun oo cod isagoona ka hormaray musharaxii kale ee ka socday xisbiga isku magacaabay shaqaalaha ee waddanka nigeria kooxaha mucaaradka waxay sheegeen inay durayaan natiijadan lagu dhawaaqay ayna aaminsan yihiin in la musuq maasuqay oo lagu shubtay codadkii la tiriyey madaxweynaha cusub ee waddanka nigeria ninka lagu magacaabo bolo axmed ayaa toddobaatan sano jir ah wuxuu dhashay sagaallabaatankii bishii maarso kun sagaal boqol konton iyo labadii mar ayuu soo noqday xisaabiyaha guud ee dowladda ninkan waxay si aada isugu dhowaayeen maxameduu bukhaari madaxweynihii xilka ka degay ee waddanka nigeria sidoo kale waxaa la sheegay inay isku dhow yihiin siyaasiyiinta dhanka milatariga ka soo galay awoodda siyaasadda ee waddanka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gabagabada barnaamijka ee soo gaarnay fadqalada siyaasadeed ayaa durbadiiba ka oloosmay waddanka koonfurta suudaan ee dhacabariga qaaradda afrika silva keer miyardiid madaxweynaha waddankaas ayaa ku dhawaaqay in shaqada uu ka eriyay laba wasiir oo muhiim ah kuwaas oo kale ah wasiirkii amniga iyo wasiirkii difaaca labadan wasiir ayaa ka soo jeeda kooxaha mucaaradka waxaana laga cabsi qabaa in shaqa ka eridda wasiiradan uu burburiyey heshiiskii nabadda ee u dhexeeyey xukuumadda juba iyo kooxaha mucaaradka hubeysan ee awooda badan leila martin manil oo ah afhayeenada rasmiga ah ee madaxtooyada ayaa maalintii sabtida ku dhawaaqday in silva keer uu go-aansaday in wasiirka amniga iyo wasiirka difaaca shaqada uu ka eriyo sababa la xiriira iyagoo gudan waayey muhiimadii loogu magacaabay wasiirada la eriyey ayaa kale ah wasiiradii difaaca haweeneyda lagu magacaabo anjila oo ah xaaska riyaak mashar hogaamiyaha mucaaradka awooda badan iyo wasiirkii arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo maxamuud solomon falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in labadan wasiir ay muhiim u yihiin arrimaha ammaanka ayna ka caraysiin karaan kooxaha mucaaradka hubeysan kuwaas oo sannado ka hor qalqalgeliyey magaalada caasimadda ee juba waddanka koonfurta suudaan ayaa ah midka ugu hooseeya qaaradda afrika dhanka dhaqaalaha iyo amniga intaba gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabeynay caalamul yowm sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا